shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kulanka shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre qodobada shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyey ayaa waxaa ugu weynaa ansixinta sharciga mamnuucista jarista dhirta iyo sida ay xilligan tahay xaaladda ammaan ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho kulanka ayaa markii uu soo gebagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yoonis maanta waa maalin khamiisa waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirkii golaha wasiirada uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre oo sidoo caadiga ahayd maalmaha khamiistaa qabsooni jiray ayaa waxaa looga hadlay ugu horrayn wasaaradda amniga ayaa la waraystay warbixin laga dhegaystay wasaaradda amniga wasiirka amnigu wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalku uu fiican yahay wax badanna laga qabtay maaragtay meel fiicanna uu marayo guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa kale oo maanta aad iyo aad looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin maanta waxaa la ansixiyey mamnuucidda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushas oo dalka soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba'an kadib dood dheer iyo falanqayn dheer kabacdi waxaa la ysla gartay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha qodobada kale ee shirka golaha wasiirada lagu gorfeeyey ayaa waxaa ka mid ah sharciga tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda iyo xaaladda kala guurka ay ku wajahaan xilliga ay amisom ka baxayso soomaaliya sida uu mar kale tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta waxa kale oo maaragtay laga hadlay oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa aad iyo aad looga hadlay waxaa la rabaa shaqaalaha waxa weeyaan dhowaan la samayn doona haddii ilaha yidhaahdo tirakoob baa lagu samayn doona waxaana laga bilaabi doona siduu wasiirku noo sheegay xafiiska prime ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda waxa kale oo laga warbixiyey ama warbixin laga dhegaystay xaaladda kala guurka ah ee ciidamada amisom ama maandaydka u yaallee la rabo inay amisom kaga baxdo waddankan waxaana laga waraystay oo ka warbixiyey wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga shirka golaha wasiirada ayaa intii uu soconayey sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobadii ka soo baxay kulan dhowaan wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ugu soo dhammaaday magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho